Xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa ku adkaystay in ay samaynayaan dibadbaxyo iyagoo magacaabay guddi ka kooban shan iyo toban xubnood. Haddaba, gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali ayaa u waramay Khadar Maxamed Aqule.
wuxuu daaranaa inaanu dadka u caddayno banaanbaxa aanu u sheegnay ee u gudbinay in ay inaanu fasiro inaynu u sheegno nabadgelyada inay ilaaliyaan inaanu u sheegno inuu mowqifkayagu sidiisii yahay inaanu u sheegno beenta qolada xukuumaddu sheegaysee ah waxa mucaaradku laba sane ay ahdeen naloo kordhiyay iyo waxbaa kor inaanaan kor walba ka wada hadal korona waxa aanu ka mudaharaadeynaba uu yahay sidoo kale waxaanu baaqyada bulshada iyo dhawaqa waxgaradka iyo sulaadiinta iyo aqoon-yahanka ka soo yeedhay baanu iyagana aanu soo dhoweyneynay u hambaliyeynay gaar ahaan suldaan xasan iyo waxa weeye guurtii uu hogaaminayey ama sulaadiintii uu hogaaminayey waanu arkaynay in tii dhaqanka ee la yaqaanay tahay wasiirka arrimaha guud shalay sacad wuxuu sheegay in qoraalkiinu aanu waafaqsaneyn xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud sidaa darteedna uu joojiyey mudaharaadkuna sharci dajara yahay idinkuna waxaad maanta tidhahdeen wuu dhacayaa mudaharaadkii maxaa dhacaya marka walaal khayr baa dhacaye horta aan ku saxee wasiirku isagaa qiray oo yidhi dastuurku wuu ogol yahay oo waa sharci suuslaa ma odhan markuu sidaa yidhi wuu qira waana waxa ku qoran dastuurka simbali waxaad u baahan tahay dastuurka iyo xeerka keebaa sarreeya dastuurkaa sarreeya marka xuquuqdii muwaadiniinta dastuurku wixii xuquuqda muwaadiniinta la ogoliyey weye waxay ku gabanayaan ammaanka iyo xeerka ammaanka ilaalintiisa annagu ammaanka annagaaba leh ammaanka ka shaqeeya annagaa kule dadka iyaga u soo diyaar garooba inay banaanbaxa sameeyaan waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya waxaanu leenahay ciidamada nabadgelyada la shaqeeya ma raba wax ammaanka xun kumana baaqi mayno mana wadno maxaa ka mudaharaadaysaan xirsiyo bal hadda dadka u taabato waxay ka muujinayaan dowlad xumada jirta ee muuse uu hogaaminayo ee aad aragtay maciishadii iyo noloshii oo cidhiidhi gashay dhaqaalihii hoos u dhacay abaarta jirta komishinkii wuu farageliyey mowqifkiisii doorasho waanu ka wada hadlaanu waraaq u qoray waanu hor fadhiisanay ergaanu u diray cid walba way u tagtay waa laga quustay war aan sax ahayn oo waan qabanaya qaban maayo isu xigto maalinna uu odhan maalinta xigto qaban maayo ayuu ayaa ninkaa ka soo baxaya marka waxaanu ka mudaharaadaynaa inuu dalka serviskii iyo iyo shaqadii loo dirayna aanu qaban in laga bedelana uu doonaya inuu sharci darro kusii joogo goor ugu dhacay mudaharaad dee goortu dhacaya waa marka ay isu diyaariyaan waa markay isu diyaariyaan oo weli maaha kuma odhanayo maal hiblaayo saac hiblaayo laakiinse markay isu diyaariyaan guddigaanu magacownay qorshaanu u diray hawshoodii baanu doonaynaa inay inay inay agaasimaan waqtiga inay u soo wargeliyaan baanu markaa ku wargelinaa daalka dhan marka qorshaha guddigaas muxuu yahay gudoomiye guddida magacowdan agaasinkii iyo isdiyaarinta muwaadiniintu doonaya inay shucuurkooda muujiyaan iyo taageerayaasheeda doonaya inay muujiyaan inay inay qaabilaan u diyaariyaan meelaha ay tegayaan qaabka ay u mudaharaadayaan inaanay dalka wax u geysan inaanay dhibaato geysan inay hagaan xaguu ka dhacaya mudaharaad wuxuu ka dhici doonaa meeshii loo qof laakiin ka ahayn oon banaanbax ahayn xukuumaddiina ay amar bixisay tidhaahdo ma dhici kara mudaharaad idinkuna aad tidhahdaan xaq maamloona uu dhacaya taageerayaasha soo saartaan waa isku dhac waxa ka imanaya xalaan ka ahayn ma weydin walaal wadaaba sheegay afkaaga cana lagu qabay waxa weeye albaab walba xukuumaddu way soo xidhay albaab kastoo aanu isku dayno afar iyo lixdan fadhi baanu ka yeelan waxba way suurtoobi waaye bishin gudaheeda laba jeeraanu kulan waxba kamay suurtoobin bishii hore ee rabadaan yani intaani inoo iman laba jeero horaa cira la kulmay oo u tegay oo nama telayey laba jeeruu la kulmay waxba kama suurtoobin marka ma yani waxa midhadhali waayey dariiqyadii kale oo dhan oo ay xukuumaddu soo xidha hadda dariiqa u dambeeya baa la maraya inay komishinka albaabada xidho tusaale ahaan wasiirka arrimaha guud shalay fiyoda wuxuu sheegay inay gogoshu ka taalo taa miyadan ku kalsoonay war annagu dadku waa dadkii waa dadka aanu baaqiyadooda aqbalayna ee soo dhaweynayna ee ammaanayno annagu mar walba nabad iyo wanaag iyo walaalnimo iyo dadka yaga dad u hoggaansan oo dadkaan hoggaaminayna waa dadka yagii dareenkooda aanu ku hoggaaminaynaa marka mushkiladii nagama taagan annaga iyo dadka waxaa leeyahy gudoomiyey halka keliyeeda kadib muuqata waxay doorashadii madaxweynaha saddex iyo toban nofembar la isugu yimaado wadahadalkii faragelinta komishanka oo kale waxay xukuumadda ku doodaysaa in iyagu gudahooda isqabteen miyay taasi jirta maya dee adigu bal adigu bal qiyaaso qof walbo caaqil ha qiyaaso haddii taasu dowladdoodu sax tahay hadday taadu sax tahay nin iyo waxay ahaayeen shan shan xubnood baa bedelay guddoomiyihii komishinka markaa shan baa ka codeeyey markii horena afar baa doortay haddii ay shani diideen oo yahdeen kumaanaan dooran dee ismay qaban guddoomiyin bay bedeleen laakiinse waxaa abuurtay gudoon nin ba qoray shantii kale nin iyo shani isqabad maahe waa majority laga hadlay waa dimuqraadiyad waana bodiga dimuqraadiyadda waxaa la yihahdaa majority rulings minority minority rights majority-ga inta badan baa hogaamisa inta yarna xuquuqdeeda waa la ilaaliya marka xuquuqdii ay lahaayeen lama diidan xuquuqda weliba xubintu laakiinse xukunka waxa leh intii majority ahayd oo tiri waxaanu dooray inaan taasi adigana waanu kaa qaadin waa wax jira ما ما cusba kumishku isbedeli jiray cid walba way isbedeshaa waa wax la- yacni dimuqraadiyaddu leedahay wax hanka dimuqraadiyad weliba waa borigii ama waa hay-addii saldhigga ahayd dimuqraadiyadda marka waxba kuma jirin laakiin xeer ma banayna madaxweyne inuu gudub u diro maya baan ku leeyahay waxa uu banaynayaa hadday laba yimaadaan laba shay hadday yimaadaan lagu soo eedeeyo hadday yimaadaan musuqmaasuqan lagu soo eedeeyo iyo hadday yimaadaan inay xilgudashadaan labada midna ma dhicin laakiin musuqmaasuqa gudahooda way codsadeen gudoomiyaha warqadiisa ku dee waa ninkii la bedelay baa codsaday markii la bedelay baa- mu- muu horuu sheegay dee hadday horuu dhici lahayd oo ay horu iman lahayd oo musuq maasuq jiro oo bahay midda kale waa in waa in dee lala ogyahay hay-addii inay weeraraan maaha waa in lala ogyahay waxaad u sheegaysid dadka ku dhagaysanaya ee mararka qaarkood amnigu werweraya hooyada cadceedda baradhada ku haysataa maxay tahay walaal xaq bay u leeyihin inay werweraan annaguna werwarka waanu la qabnaa annaga oo mucaaradkiiyo oo doonayna inaanu hogaamino haddii alla ka dhigo mudaaharaadka ayaa u werwaraynaa xaq bay u leeyihiin waxaanu leenahay muwaadiniinta e, e, waxa weeye doonaysa inay muujiyaan e, dareenkooda muujiyaan oo ay u soo baxaan mudaaharaad silmiya ilaaliya nabadgelyada degaanashaa ilaaliya kala dambaynta ilaaliya boolisku saaxiiba ka dhigta ciidan- ciidamada ammaanka la shaqeeya maxaa helaysaan markaa banaanbo waxaanu muujinayna dareenkayaga waxaanu diidaynaa waa dariiq sharcigu noo jeedayo dastuurku noo jeeda maxaa ku imanaya maxaa ku helaysaan xus mucaarad ahaan waa pressure siyaasadeed waxaanu waxaanu joojinaynaa dhammaan culays baanu ku saaraynaa dhammaan dawladda iyo howlaheeda
kaasi waxau ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani xersi cali xasan oo u warameeyey khadar maxamed cakule dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin ayaa isaguna shee- shalay sheegay inaanay dowladda ogolaan doonin mudaaharaad aan sharciga waafaqsanayn isagoo u warameeyey khadar maxamed cakule waxaana hadaladiisii ka mid ahaa mudaaharaad kasta oon xeerkaa waafaqsaneyn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro waa mudaaharaad lagu burburinayo deganaanshaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka waa koob waxaa qodobadaasi ay sheegayaan sifaha ujeeddada iyo nuxurka mudaaharaadkaasi uu samaynaya maxaa loo mudaaharaadaya xusbiyadu waxa ay cuskadeen oo ay yidhaahdeen waxaanu cuskanaynaa sicir bararka cirka isku shareeray waxaan ku dhahday somalilan ummadda reer somaliland ee kala qaybsantay doorashooyinka dib loo dhigayo madaxweynaha joojiyey kuwaasay soo cuskadeen xeerkan may cuskan xeerka nabadgelyada guud ee dalka way ka xadgudbeen qodobada dastooriga ahee maxaan ku dhahday ee tilmaamayay xeerarka way ka xadgudbeen waxa kale oo xadguduba in ay iyagu xusbiyadu ka mudaaharaadaan xeer qaranku uu jideeyey innagu xusbiyada qarankaa jideeyey liisanka iyagiiba ayaanu haysanaa liisanka iyagii wuu dhacayaa waxaanu xusbi qaran ku nahay xusbi qaran waxaanu ku nahay xusbiga ucid iyo xusbiga kulmiye iyo xusbiga maxaanku dhahday wadani waxay xusbi qaran ku yihiin doorashadii axsaabtu ay ku soo kala baxay ee aanu ururada ka midka ahayn ayaanu saddexdeedu markii ay ugu codbateen ayaanu xusbi qaran ku ahayn xeerkii annaku aanu ku ahayn xusbiyada qaranka ee liisankiisa dee uu naga dhacayo haddii iminka ururadii la furi waayo inaanu nidhaahno xeer qaranku leeyahay maxaanku dhahdayay ma aqoonsanina waxa weeye qarannimada somalilan cid aan aqoonsanayn Qod- laakiin wasiiryagu xaggooda waxay ku doodayaan in doorashadii madaxweynaha iyo furistii ururada arrin siyaasadeed xisbi kulmiy ahaan iyo xukuumadda een, aad ka tirsan tahay aad ka wadaano soo kala hormarinaysaan banaanbaxooda xataa waxay ku sheegeen inay dadku dareenkooda muujiyaan marka haddii ay ku iman waayeen banaanbax inaad u ogolaataanoo weliba amniga banaanbaxayaasha ay ilaalisaan idinku fid yeelaya
horta annaku xeerka iyo dastuurka iyo shuruucda dalka ee kale waxaanu ogolnahay cid walba waxay u fulinayso wixii aan nabadgelyada wax yeelaynin kumana marmarsoonayno nabadgelyada wax la yeelaya laakiin waxaanu arkaynaa nabadgelyadiiyo la burburinayo marka xeyada xeerarkeedii la burburinayo mada somalilan ee amniga noocyadeena ciidamada qalabka sida gedigood waxay nooga shaqeeyaan waa amniga iyo xoojinta nabadgelyada annaku iyaga ciidamana u samayn mayno ciidamana u diyaarin mayno laakiin ciddii nabadgelyada jabinaysa dee ciidamadu waa awoodooda sharciyeed iyo waajibaadkooda dastuuriga ah inay sharciga ilaaliyaan
wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin oo u warameeyey wariyaha v o da hargeysa khadar maxamed cakulle waxaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a